halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington d c duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin khamiis ah bisha juun waa lix iyo toban sanadka labada kun labaiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida oo kulan la qaatay ardayda jaamacadda camuud ee magaalada boorama
wixii tabartabay waxaa weeye inaan jaamacaddan iyo jaamacadda jijiga iyo jaamacadaha kale ee deegaanka ka shaqeeya isku xidhno marka sidee isu caawin karnaada xogtooda iyaga haya ma macallimiinta isweydaarsadaan ma agab ay isweydaarsadaan ma ardayda isqorasha ku siiyaan waa dhintay jaamacaduhu laftigoodu hadhow inay ka wada hadlaan
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya oo soo dhoweeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka ayaa ku dhawaaqay in la xidhay hogaamiyihii daacish ee suuriya waxaana ciidamada isbahaysigu ay sheegeen in weerarka ay u adeegsadeen dhowr diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca subaxnimadii maanta oo khamiis ah ciidamada ayaa ka degay deegaan ku yaala waqooyiga suuriya oo ay maamulaan mucaaradka ou turkigu taageero qofka ay ciidamadu qabteen ayaan weli magaciisa si rasmi ah loo sheegin balse waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa nin farsamo yaqaan ah oo qaraxyada sameeya war-saxaafadeedka isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyo ayaa lagu sheegay inaanay jirin wax dhibaato ah oo soo gaadhay dadka rayidka ah intii uu socday howlgalka afhayeen u hadlay xooga mucaaradka ah ee hubaysan ayaa sheegay una sheegay wakaalada wararka ee reuters in duulaanka uu ka dhacay waqooyiga suuriya oo ay maamulaan kooxaha uu turkigu taageero uu yahay kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee gobolkaasi la geysto bangiga dhexe maraykanka ayaa ku dhawaaqay korarka ugu badan dulsaarka ee markii ugu horreysay muddo soddon sano ah tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalka lagu xakamaynayo korukaca qiimaha maciishadda korarkan ayaa yimid kadib markii heerka sicirbararku uu si lama filaan ah uu kacay bishii hore bangiga dhexe maraykanka ayaa sheegay in uu filayo in mustaqbalka mar kale lasii kordhin karo dulsaarka faallooyinka la sii daayey kulanka kadib ayaa muujiyey in saraakiishu ay filayaan in heerka dulsaarku uu gaaro boqolkiiba afar dhammaadka sanadka tallaabadaasi oo saameyn doonta dadka ku nool dalkan maraykanka nala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar ayaa dhowaan booqasho ku tegey magaalada boorama waxaanu halkaasi kula kulmay qaybo ay ka mid yihiin ardayda jaamacadda camuud kuwaasi oo isdhaafsadeen aaraa kala duwan oo ku saabsan horumarinta waxbarashada xaashim sheekh cumar good ayaa warbixintan kasoo diray boorama kulankii maalintii shalay ku dhex maray xarunta jaamacadda camuud ee magaalada boorame ee gobolka awdal madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar iyo dhallinyarada wax ka barata jaamacaddaasi camuud ardaydu ay su-aalo ku weydiiyeen madaxweynaha taasoo madaxweynuhuna uu ka jawaabay su-aalaha ay weydiiyeen ardaydu waxaana ka mid ahaa su-aalaha ay weydiiyeen su-aashaan qabo amaan jeclahay inaan kula wadaago waxa weeyaan mar haddaad marti noo tahay gaar ahaan jaamacadda camuud su-aasheedu waxa weeyaan maxaa kaaga qorshaysan fursadaha waxbarasho ama deeq ee aad bixisaan inaad ugu deeqi kartaan ama aad la wadaagi kartaan ardayda jaamacadda camuud aad uga mahadsantay wasalaamu calaykum cumar si fiican buu soo koobay xamsina saasaan ka filaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat aniga magacayga waa xamsi waxaa nageeye dhammaanaad baan u salaamayaa madaxweynaha iyo barofseerada iyo marti sharaftaba intaa kastoo kow sidaa su-aashaa walaalkii cumar sheegay su-aashaan weydiinayaa waxa weeyaan madaxweynaha maadaama uu yahay safarkii u horreeyey oo ku soo galo imideena khaasada jaamacadda camuud jaamacadda camuud maxaa qorsho ah oo uga tala ah amase uga qorshaysan inuu kaga qayb qaato habsami socodka waxbarashadeeda ama agabkeyga maadaama aan dowlad deegaan ka soo jeedo inaan tegi karo faral buska sababta aan tegi karo inaan bulshadayda ku shaqayn karo gobolka shabeellaha ka soo jeedaa waxaana israbay inaan t p l ka soo qaado si si aan wadankii oga soo caamrayntii deena kuma laabanin su-aashan inta labaad maxaa kalala qorshaysan basic needs waxyaabaha asaasiga ahaa ee biyaha iyo abaaraha ay keenayaan su-aashayda haddaan u guudagalo waxa weeyaan dhexgalka bulshada ama soomaalida kadarka shanaad ee etoobiya iyo somalilan qorshahaas waa qorshe wanaagsan waanaan soo dhoweynayaa laakiin qorshe kasta marka la dejiyo waxaa dhici kartaa in dhibaatooyin badan ay timaado marka dhibaatooyinka badan ee idinkoo ka fikiraya ma u dejiseen mid kasta iyo oo dhici karo ajanda ku haboon madaxweyne mustafa maxamed cumar madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ayaa isaguna ka jawaabay su-aalahaasi ay weydiiyeen ardayda jaamacadda camuud jawaabaha madaxweynuhu uu ka bixiyeyna waxaa ka mid ahaa wixii tabarta waxa weeye inaan jaamacaddan iyo jaamacadda jijiga iyo jaamacadaha kale ee deegaanka ka shaqeeya isku xidhno marka sidee soo caawin karnaada xogtooda iyaga ahaa ma macallimiinta isbadel- is- isweydaarsadaan ma agaba isweydaarsadaan ma ardayda isbarash kusiiyaan waa ditay jaamacaduhu laftigood hadhow inay ka wada hadlaan ee u baahan iskaashiga markaa jaamacaduhu framework iskaashi jaamacadeed bugelaya oo u- iyaga sababtan u nimidna waxay ahayd inaan anagu albaabka u furno laakiin brofesor salebaan uu jiga yimaado jaamacaddan laftigeeda xaggan yimaadaan dhowr jaamacood baan leenahay jaamacadda laba jaamacood baa ku yaala deegaanka oo soomaali ahaan deegaanka ku yaala laakiin jaamacadaha etoobiya dhammaan gaar ahaan baa loo maamula waa federal institutions jaamacaduhu dhammaantood laakiin deegaanka naga labaa ku yaala jijiga iyo qabidaha marka in dee boqosho noocan oo kale ah oo tan fagaaraha aan ahayne tu dadka eh, macallimiinta isu yimaadaan iyo mas-uuliyiinta ay ka wada hadlaan maxaan isku bad- maxaan iskaashan karnaa ayaa loo baahan yahay halkaas soo gelaya arrinta is- eh, eh, iskaashigu jaamacadda referal hospitalka jiga ku yaalla dabcan isaguna halkaas soo gelaya haddii arday waxbarashada caafimaadka barata jirta oo access u baahan in halkaa ay practical ka sameeyaan wax u diidayaa ma jiro marka taana inay laakiin frameworkii heshiis lagu galo iyo qaabku noqonayo eh, maadaama aqoonteedii hoose jaamacaduhu ay u leeyihiin iyagoo iska waraystaan weeyaan Eh, ta kale ee arrimaha isu socodka somalilan iyo etoobiya oo kale dhibaatooyin hadday ka yimaadaan maxaa idiin qorshaysan dhibaatooyin noo muuqda oo hadda ballaaran ma jiraan isdhexgalka bulshadu iyo ganacsigu isbedel buu keenaa isbedelka uu keenayo qaar baa laga yaabaa dadku waxay yaqaaneen waxaan ahayn inuu noqdo shacab fara badan oo isgaranayo isu yimaado oo kale marka taas see loo maaraynayaa waa in dee laga wada hadlaa laysaga yimaada laakiin isdhexgalka innagu haddaan ka hadlayno deegaanka soomaalida iyo dee- iyo so- iyo somalilan faa'iido mooyaane khasaare ima muuqdo waa isku dad dad wixii waa soomaali baan ka hadlayna isdhexgal jirada weyn mid hor loo hadda la bilaabaya maaha marka cabsi ballaaranoo hadda naga haysa isdhexgalka maxaa ka imanaya ma jiro laakiin laba dowladood maadaama la kala yahay qawaaniinta la isu dhexgelayo een, amniga siday noqonaysaa amnigu kala faa'iidaysiga ganacsiga see loo kala faa'iidaysanaya annaguna waxaa inaan ka faa'iidna ay tahay baa jira somalilan maadaama oo een, waxaan anagu lahayn ay leedahay oo badihii iyo portskii dekedihii ay leedahay iyana waxay naga faa'iidaan u baahan baa jira markaasay loo kala faa'iidsanayaana frameworkga trade agreementiga ee la gelayo in lagu qeexo ayay u baahan tahay kulankan dhex maray bahda waxbarashada ee jaamacadda camuud iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa noqonaya kulankii ugu horreeyey ee ka dhaca xarunta jaamacadda camuud ee ardaydu ay su-aale ku weydiiyaan madaxweynaha xaashim sheekh cumar good v o e boorama halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada mid ka mid ah heesahaan idinku talagalnay
waxaan damacsanaad dhaqoow inaan wada tagnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daydayaa waxaan damacsanaad dhaqoow inaan wada tagnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daydayaa haydirin duurba halgalo oo dhawe naftan dacaatiga haydirin duurba halgalo oo dhawe naftan dacaatiga
cadam dibuu galaa dhuqi idhaalaybaa daraato idayriyo dunya la'aan nin guur damcaa dambi buu galaa haydirin waxaan dhow ahayn haydirqi gabaryahay ida haydirin waxaan dhow ahayn haydirqi gabaryahay ida dardaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay dardaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu haydirin waxaan dow ahayn haydirqi gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqi gabaryahay ida
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ra-iisul wasaare u xushay xamse cabdi barre oo ah aqoonyahan dhalinyaro ah oo ka mid ah dadkii gudaha soomaaliya wax ku bartay muddana kasoo shaqeeyey qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha cusub dadka soo dhoweeyey waxaa ka mid ahaa bulshada qaxootiga ee ku nool dalka kenya warbixin arrintan la xihiirta waxaa soo diray wariyaha v o eda axmed nuur iyagol qaxootiyada soomaaliyeed ee ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay soo dhoweeyeen magacaabista madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxay u rajeeyeen xamso in xilkaasi loo magacaabay uu eebbo u fududeeyo sidoo kaleetana laga rajaynayo inuu noqdo midkii isu keeni lahaa ummadda soomaaliyeed kana warqabi lahaa dadka soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa jooga oo ay ka mid yihiin qaxootiyada soomaaliyeed ee ku jira xeryahan iyagoo xamse markaasi u jeediyey in mar walba uu ka warqabo xaaladaha qaxootiyada soomaaliyeed ee ku jira xeryahan dhadhaab sidoo kaleetana uu booqasho ku imaado si uu mar walba ula socdo xaaladooda qaar ka mid a qaxootiyadan oo la hadlay v o a waxaa hadalladoodii ka mid ahaa bismillaah magacaygu waa cabdulaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo marka koowaad waxaan u hambalyeenhayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay mr xamse marka labaad waxaan uga mahadcelinhayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud magacaabista uu magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee xamse haddaan fikirkayga aan cabiro ra-iisul wasaare xamse waxaan filayaa inuu noqon doono nin ka soo baxa xilka loo igmaday waxaana rajaynayaa inuu noqdo nin isu soo uruuriya soomaalidan ma aragtaye ay dhibaatadu kala geysay ee la daalaadhacaysa kharibkii ka soo gaadhay burburkii dalkeenna hooyo waxaana filayaa inuu noqon doono nin ku shaqeeya rabitaanka ummadda soomaaliyeed waana u hambalyaynayaa waana soo dhowaynayaa waxaana leeyahay ra-iisul wasaare soo dhowow noqo insha allahu tacaala kii ummadda soomaaliyeed wax u qabta kii ummadda soomaaliyeed u gargaara kii ummadda soomaaliyeed rabitaankeeda ku shaqeeya waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maxamed yuusuf cali oo ka soo hadlaya xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaan inagu haddaan nahay dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab waxaan soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee la doortay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee la doortay inuu noqdo kii ummadda soomaaliyeed isu keena annagana dibudejin iyo dalka yagii inaan ku noqono noo horseeda saasaan ka rajaynaynaa arrintaas yaanu ugu hambalyaynaynaa waan soo dhoweynaynaa in badan baan soo dhoweynaynaa waxaan rajaynaynaa soomaali waxay u baahan tahay ra-iisul wasaare isu keena oo mideeya oo dadkan kala firiirsan dib u heshiisiin iyo dubicelin u sameeya oo dalkoodii nabadeeya ayaan u baahan nahay insha allahu waan rajaynaynaa inuu noqdo xamse kii arrimahaas fuliya ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa uga baryaynaa inuu xilkaa u fududaydiyo aad baan annaguna ugu ducaynaynaa waana ku taageeraynaa haddaan nahay dadka xeryaha ku nool waa dad maaragtay soddonkii sane ku jiray dhibaato badan oo buul qaxootiyun dhex fadhiyey oo xabsi kor ka bannaan jiray kuwa dibadaha u dhoofayna ayaguna dhibaatadaa mid la mid ah ayay qabaan marka sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa inuu noqdo kii ummadiisa isu keena ummadiisa waddankoodii ku soo celiya dibudejin iyo dibu heshiisiin kii sameeya inuu noqdo ayaan rajaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah maxamed aadan cali joogana harooyinka dhadhaab ee dalka kenya waxaan hambalyo u dirahayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda madaxweyne xasan sheekh uu magacaabay waxaan u rajaynayaa nin macnaha dalku waxa u qaban doono inuu noqon doono insha allah waxaan u rajaynayaa ra-iisul wasaaraha kii macnaha dalka isu keenay oo dadka macnaha aruuriyey ilaahay ha ka dhigo oo macnaha wax qabtay allah nooga dhiga insha allah saasaan rajaynayaa marka waxaan leeyahay macnaha ra-iisul wasaaraha cusub oo hadda la magacaabay inuu noqdo kii dalka iyo dadka iyo diinta wax u taray macnaha allah nooga dhiga xilliyada ay arrimaha siyaasadda iyo weliba sidoo kale jagooyinka ugu sarreeya soomaaliya la magacaabo ayaa qaxootiyada soomaaliyeed waxay rajo fara badan ka muujiyaan in mar uun dalka uu nabad noqon doono si markaasi ay dib ugu laabtaan axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa inala socodsiinayaa faarax bluu
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo ad joogtaan kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay dacwad oogayaasha kiiska dacwadda ah ee la xiriira musuq maasuqa loo haysto guddoomiyihii hore ee fifa seb plater iyo guddoomiyihii hore ee uefa michael platini ayaa arbacadii codsaday in labada nin lagu xukumo mid labaatan bilood oo xarig horudhaca ah balater oo u dhashay waddanka switzerland iyo balatino oo ahaa kabtankii hore ee xulka qaranka faransiiska ayaa wajahaya min shan sano oo xariga kadib markii lagu soo eedeeyay dembiyo dhaqaale balse wakhtiga dhabtaha ayaa loo arkaa mid aan macquul ahayn ka hor dhammaadka dacwadda oo hadda socota koob iyo toban maalmood waxaana la xukumi doonaa sideedda bisha juulaay ee soo socota khatarta dhanka sharciga ah ee balater oo siddeetan iyo lix jira ayaa sii korortay arbacadii kadib markii dacwad oogayaasha magaalada ay kasoo jeeda fifa ee zuurikh ay u xaqiijiyeen wakaaladda wararka e p inay fureen dacwad ciqaabeed ka dhana balater taas oo ah dacwad gooni ah oo soo gudbisay xiriirka kubadda cagta adduunka sanadkii labada kun iyo labaatanka balater iyo xogeyihiisii hore ee fifa ee yorgam falka oo muddo dheer ahaa gacanyeerihiisa ayaa si rasmi ah loogu bilaabay baaritaan dhinac socda midkan kaas oo ku saabsan maamul xumo la xiriirta mashruuca madxafka adduunka ee fifa ee ku yaala bartamaha magaalada zuurikh waxaana faahfaahintan cusub markii hore soo sheegay website-ka wararka dhaqaalaha ee swiiska subaxii hore ee arbacadii shalay ayaa maxkamadda dembiyada federaalk ee switzerlan ee blonsino waxaa dacwad oogaheeda thomas herdland wuxuu sidoo kale codsaday ama ka codsaday saddexda garsoore ee maxkamadeynta balatini inuu balatini fiifa siiyo lacag magdhowa oo gaaraysa laba dhibic laba milyan oo lacagta swiss faranska ah balater iyo balatini ayaa toddobaadkii hore ka hor hadlay maxkamadda waxaana labadooda la filayaa inay soo gabagabayso dhageysiga dacwadooda labaylabaatanka bishan juun laakiin labaduba way dafireen dhammaan eedeymaha lagu soo eedeeyey dhinac kalena suuqa kala iibsiga ciyaaryahanka paul pogba ayaa si xora ugu biiraya kooxdiisii hore ee yuventus kadib markii uu ka tegay kooxda manchester united sida iyla wareedyo u sheegeen e s p n jirkan ayaa u saxiixaya yuventus hesiis afar sano ah isagoo u wareegaya kooxda markii labaad xirfadiisa ciyaareed waxauna hore ugu biiray kooxda reer talyaani sanadkii isagoo kaga soo biiray manchester united bogba ayaa afar sano oo wanaagsan hore ugu qaatay kooxda ka dhisan trino isagoo kula guuleystay afar horyaal oo xiriir ah iyo laba koobka talyaaniga ah bogba ayaa waayihiisii ciyaareed kasoo bilaabay manchester united waxauna kusoo laabtay sanadii markaas oo adduun lacageed siddeetan iyo sagaal milyan oo goni kaga soo biiray yuventus intii uu manchester united joogay waxa uu boogba kula guulaystay saddex koob laakiin waxaa isku dhaceen macalinkiisii jose morenio iyadoo intaas wixii ka dambeeyena uu boos joogta ah ka waayay tababarayaashii isxigxigay ee olegane sosha iyo ralf rednig bogba ayaa sidoo kale xiriir aan fiicnayn la lahaa taageerayaasha manchester united isagoo ay ku oriyeen labadii kulan ee ugu dambeysay oo horyaalka ingiriiska ay la ciyaareen kooxaha norwich city iyo liverpool xubintii ciyaarahan dhegeystayaal maanta waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax maxamed cali faarax blue inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha mar kale haddaan dhegeystayaal idiin dul maro qodobada wararka caalamka u darkoran waxaa ka mid ah isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanku ayaa ku dhawaaqay in la xidhay hogaamiyihii daacish ee suuriya waxaana ciidamada isbahaysigu ay sheegeen in weerarka ay u adeegsadeen dhowr diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca subaxnimadii khamiista maanta ciidamada ayaa ku degay deegaan ku yaala waqooyiga suuriya oo ay maamulaan mucaaradka uu turkigu taageero qofka ay ciidamadu qabteen ayaan weli magaciisa si rasmi ah loo shaacin balse waxaa lagu tilmaamay in uu ahaa nin farsamo yaqaan ah oo qaraxyada sameeya war-saxaafadeedka isbahaysiga ayaa lagu sheegay in aanay jirin wax dhibaato ah oo ay soo gaadhay dadka rayidka ah intii uu socday howlgalka ninkaasi lagu soo qabanayay afhayeen u hadlay xogaga mucaaradka ee hubaysan ayaa u sheegay wakaaladda wararka reuters in duulaanka ka dhacay waqooyiga suuriya oo ay maamulaan kooxaha uu turkigu taageero uu yahay kii ugu horreeyey noociisa ah ee gobolka awoodda ururka daacish ee deegaanadaasi ayaa hoos u dhacday kadib weerar militari oo ay taageerayaan isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanku oo lagu qaaday goobaha ay maamulaan bishii maaj sanadkii joogitaanka daacish ee suuriya waxa uu ku koobnaa meelo saxaaraha oo keliya kooxda ayaa sii waday weerarada gaadmada ah ee ka dhanka ah ciidamada kurdiyiinta ay hogaaminayaan iyo ciidamada dowladda suuriya iyagooo sidoo kale weeraro ka geystay dalka ciraaq haatana dhegeystayaal aynu ku hadalsanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
dumarke dumarke dhaafaanki dumarkee miirkaygu raaca cid iraali geliso ku maqsuude baate mid iraali geliso ka maqsuude baate miskigii adduunkiyo ulaacdii xalaaje miskigii adduunkiyo ulaacdii xalaashe qurux lagu manaysiyo malabkii shinnida sida marojana malabkii shinnida sida mirojana miskigii adduunkiyo mulaacdii xalaashe miskigii adduunkiyo mulaacdii xalaashe maasha allaahuye maankiyo qalbiga umacaantahe maankiyo qalbiga umacaantahe miisaanka dhaqankiyo maamushka gobaniyo miisaanka dhaqankiyo maamushka gobanimo waa midaadu dhalato rabbi kugu manayse wa midaadu dhalato rabbi kugu manaysi muuqaalka joogiyo midabkaaga goortay muuqaalka joogiyo midabkaaga goortay milicsadaanin dhuu muqdiya kalka qalba iguma aqduday muqdiya kalka qalba
heeskaasi nagu luqaynayay fanaanka la fole ayaa kusoo gabagabaynana baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waxaad ilanahay sidaas iyo nabadgelyo midabkaaga goortay